maryan gahas baa hal kelmad odhanayso sheekh tawakal ayaa noo soo gabagabaynayo habeen wanaagsan Ah, hadda caawa halkaa waxaa laisugu yimid waxa weeye education salaad waktiba salaad walba wakti bay leedahay wax badan oo kala duwan halkan waa isugu nimid laakiinse haddii aan nahay ummad islaan ah ilaahay wuxuu na siiyey diin aada u macaan oo ay ku bilowdatay calayhi salaatu wasalaam nebiga aayaddii ugu horreysay oo la yidhi ikra' marka waa inaan dadka oo dhan kaga fiicnaano xagga tacliinta waa haddaan muslim fiican nahay in qur-aanka baranayno midda kale ah, isaga weli anaa qur-aankii kuna kusii dhex jirna waxaa la yidhi hal yastawa alladii yaclamu waaladii laa yaclam ayadana waa aayad kale qur-aan ah marka hadal iyo gabagabadiisa halkaan uma soo istaagin inaan hadlo inkastoo communitiyaasha ay jecel yihiin inay wax badan hadlaan waxaa dib la iigu dhigay inaan waqti badan idinka cunin sidaas daraaddeed waxaan halkaan u joognaa waxa waaye intiinaad meesha joogta intii bixisay waa bixisay lacagta inta joogta aan bixinin wax fadlan waxaan jecelnahay ina waxaa yaala halkaan in- eh, bahaaladii envelope baa yaala adoo meeshaada kasoo kicin gabdhihii wiilala jooga noo adeegayo ilaahayna siiyey ayaga u dhiiba lacagtii gruubka kaloo naga maqan oo maanta siyaabo kale u maqan ama xanuun ha u maqnaadaano ama shaqo ha u maqnaadaane waxaanu ballan qaadnay shalay in aan si fiican u taageerayno jaamacadaha ilmaha iskoolka soomaaliya haddii ay wax naga haraana waxaan ballan qaadaynaa inaan usii gudbin doonaa waayo hal mar ma wada heli karno dadka oo dhan dadka oo dhanna waktiya fiican oo ay wax ku bixiyaan waxaa dhici karta inaan la haynin laakiin waxaan jecelnahay inaan wixii aan bixiyey waa bixiyeen waxaan bixinina inay bixiyaan si aan jaamacaddaas u taageerno habeen wanaagsan
bismi illaahi raxmaani raxiim